أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي bismillaahi raxmaan raxiim kulanti wacan oo wanaagsan akhyaarta aynu jecelnahayow meel walba oo aad joogtaan ku soo dhowaada qodobada warka idaacadda islaamiga andulus duhurnimada tan ugu doorkaroon madaxa kooxda ridada soomaaliya oo dowladda xabashida itoobiya u saxiixay inay qaadato qayb ka mid ah badda soomaaliya xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo si adag uga soo horjeestay heshiiska xaaraanta ah ee xabashida itoobiya iyo xasan gurguurta ku kala saxiixdeen magaalada ankara ee dalka turkiga maamul goboleedka gaalaraaca ah ee jubbaland oo shaaciyey in uu nolosha ku qabtay taliyihii maleeshiyaadka kooxda ridada ee deegaanka raaskambooni ee gobolka jubbada hoose dagaallo culus oo u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa kufaarta xabashida itoobiya oo ka dhacay deegaanno ka tirsan wilaayada bokool dowladda saliibiyadda ah ee kenya oo sheegtay inay isku soo dhiibeen maleeshiyaad ka tirsan kooxda riddada kuwaas oo looga itaal roonaaday dagaalkii shalay jubbaland iyo kooxda riddada ku dhex maray deegaanka raaskambooni kataib al ikhbaariya oo baahisay filim cusub oo ah qaybtii lixiyo tobnaad mashruuca qaybinta sakada xoolaha ee sannadkan kun afar boqol afartan iyo lix bulshada ku dhaqan deegaan dhaca duleedka magaalada muqdisho oo cabasho xooggan ka muujiyey dhulboob ay ku hayaan saraakiil ka tirsan kooxda riddada soomaaliya kulan wadatashi ah oo u dhexeeya mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ah ee galgaduud iyo beesha maxamuud hiraab oo ku soo gabagaboobay deegaan ka tirsan wilaayadaasi ardayda madarasada sheekh cabdiraxmaan saylici ee degmada tiyeglow ee wilaayada islaamiga ah ee bakool oo sameeyey bandhig cilmiyeed ka turjumaya heerkooda waxbarasho
جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
waa duhurnimo khamiisa taariikhduna ay ku beegan tahay koob iyo tobanka jamaadu thaani sannadka kun afar boqol afartan iyo lix xijri dhegaystayaal ku soo dhowaada qodobada warka idaacadda islaamiga andulus duhurnimada tan oo faahfaahsan madaxa kooxda riddada soomaaliya ayaa dowladda xabashida itoobiya u saxiixay inay qaadato qayb ka mid ah badda soomaaliya warbixinta warkan waxaa inoo haya cali aadan cabdulaahi caliyare magaalada ankara ee caasimada wadanka turkiga waxaa kusoo gabagaboobay kulan u dhexeeyey ra-iisul wasaaraha dowladda xabashida itoobiya iyo xasan garguurte oo ah madaxa kooxda riddada soomaaliya kulankan oo uu soo qabanqaabiyey erdogan madaxweynaha dowladda dabadhilafka turkiga ayaa ujeedka laga lahaa uu ahaa sida itoobiya loogu sharciyeen lahaa heshiiskii xaaraanta ahaa ee ay horaantii sanadkan la gashay muuse biixi cabdi is-araggan ka dhacay caasimada turkiga oo qayb ka ahaa wadahadallo soo jiitimayay belihii lasoo dhaafay oo ay dowladani waday ayaa laga soo saaray dhowr qodob oo dhammaantood xoojinaya damaca abiy axmed ee badda soomaaliya isaga oo ay hareertiisa fadhiyeen abiy axmed iyo xasan gurguurte ayuu erdogan madaxweynaha dowladda riddada turkiga wuxuu ku dhawaaqay in laga maarmaan ay tahay in etoobiya ay soomaaliya ka hesho marinbadeed
Ben de Abi Ahmet kardeşime çok çok teşekkür ediyorum. Bugünkü yaptığımız ilk toplantıdan sonra bunun devamını da yapıp denize açılma konusunda Şeyh Mahmut kardeşimin de waxaan uga mahadcelinaynaa abiy axmed iyo xasan sheekh maxamuud wadahadalkan aan maanta halkan ku yeelannay ee ah in itoobiya ay bad hesho waxaan filayaa in walaalkii xasan sheekh uu dhug u yeelan doono uuna dhuuxi doono rabitaanka itoobiya ee marinbadeed kana caawin doonna ayaan aaminsannahay dunida ayaaba dhammaanteen naga badan wixii intaas ka dambeeyana waan isla socon doonnaa annagoo dhammaanteen gacmaha is haysanna gereken ilgi alakayla desteği vereceğine inanıyorum. Bu dünya hepimize yeter. Burada hep birlikte yerimizi muhakkak xasan garguurte madaxa kooxda rajada soomaaliya oo isna madasha hadal ka jeediyey ayaa ammaan kala duldhacay ciidamada xabashida etoobiya ee duulaanka saliibiga ku jooga dalka oo uu ku sifeeyey kuwo dhiig u daadiyey waxa uu ugu yeeray nabadda soomaaliya Thank you, thank you very much, Your Excellency, President Erdogan, and the Republic of Turkey, the effort that have been put into this endeavor that we have concluded tonight at this hour. In one aspect, it's a conclusion because it uh, stops on the differences that we had marka aan ka hadlayno heshiiskan waa mid muhiim u ah labada dal ee soomaaliya iyo itoobiya annagana waxaan turkiya uga mahadcelinaynaa kaalinta dhexdhexaadineed ee ay ka qaadatay heshiiskan soomaaliya waxay saaxiib iyo isbahaysiba la ahaanaysaa itoobiya xilliyada soo socda waxaana rajaynayaa in heshiiskan uu nabadgelyo iyo xasilooni ka dheliyo mandiqadda fursadaha ka dhalan kara heshiiskan waxay faa'iido ugu jirtaa labada dal soomaaliyana waxay diyaar u tahay inay la shaqayso itoobiya iyo madaxda itoobiya marxaladaas oo aadan haddana ciidanka itoobiya waxay joogaan soomaaliya waxayna qayb ka qaateen nabadeynta soomaaliya sidoo kale labada dal waxay ka wada shaqeeyaan arrimo dhowr ah waxaana ka shaqayn doonaa sidii xasilooni waarta mandiqada looga heli lahaa sababtoo ah mandiqadan waa mandiqad xasaasi ah inaan ka wada shaqaynana waxaa ku jira danta guud in the recent times. Ethiopia and Somalia are two neighborly countries, and they have mutual uh, interests in cooperating together and building a prosperous future of both our two countries and our two people. We are very much grateful for efforts.
qodobada ka soo baxay wadahadal kusheega oo dhammaantood ahaa isdhiibitaan ay samaysay kooxda rajada ayaa guul u ah abiy axmed waxaana qodobadaasi ka mid ah in etoobiya la siiyo marin badeed oo loola jeedo bad ama deked ay iyada maamulato in ciidamada xabashida ay soomaaliya sii gumaysan karaan iyadoo bayaanka aan si qayaxan loogu carab dhabin haddana lagu ammaanay joogitaankooda soomaaliya cabdiqafaar wardheere oo ah falanqeeye ka faallooda arrimaha geeska afrika ayaa wixii ankare ka dhacay ku sifeeyey waxdan u ah etoobiya isagoo muujiyey in bayaanka la soo saaray iyo hadaladii uu jiidiyey abiy axmed aysan ku jirin wax uu muujinaya in etoobiya ka laabatay is-afgaradkii ay la saxiixatay muuse biixi horaantii sanadkan waxaa ii muuqday in aanay ku caddayn in mougii ama arrintii dhibaatada keentay aan meel la saarin oo weli uu tuhum ku jiro ah talow holaha looga socdo khilaafkii hore macnaheeduma waxaa weeye mise waxaa weeye sideedabay sii ahaanaysaa ilaa iyo annaga badna la siiyo maadaama etoobiya ay weli ku adkaysanayso oo uu xataa abiy axmed uu hadalkiisii meesha ka sheegay annagu mar kastaba bad baan u baahannahay aad moodanaba in communikeyga ama bayaanku uu caddaynayo oo leeyahay etoobiya waa in bad la siiyaa marka dowladda dabadhelafka turkiga oo dan dhaqaale ka dhex aragtay arrintan ayaa dadaal dheer ku bixisay sidii xasan garguurta ay uga cadaadin lahayd inuu ka tanaasulo dhammaan doodihii kala dhexeeyey etoobiya turkiga wuxuu doonayaa inuu gurto khayraadka dhex ceegaaga badda iyo beriga soomaaliya sidaas darteed ayuu etoobiya u arkaa mid uu hirgelin karta mashruuciisa dhulboobka mar kale falanqeeyaasha ayaa sheegaya in kooxda rajada ay isku dhiibtay etoobiya xabashaduna u saxiixday heshiis la mid a midkii muuse biixi bilowgii sanadkan u saxiixiyey etoobiya waxaa tanaasulay soomaalida oo ogolaatay iyadoo aan wax xaqiiqa aanay haba yaraatee aanay caddayn inay memorandumkaas in laga laabtay iyadoo aan la xaqiijin in soomaalidu ay shirkaas la fadhiisatay awal waxay ahayd soomaalidu waxay taagnayd waxaan ka wada hadalnaba meesha ma yaallaan kow waa inaad horta ka laabataa heshiiskaa isafgaradka ah oo aad la gashay gobol annaga naga mid ah arrintaasay ahayd wixii soomaalidu shuruuddii ay mar kasta ku xiraysay taasaa meesha ka baxday soomaalidu shuruuddaas waa ka soo dabacday waxay timid heer ay markaas dhexdhexaadiyeen labadoodii oo lagu dhexdhexaadiyey etoobiyana ay weli kusii adkaysanayso in bad la siiyo midda kale waxaan rabaa inaan kuugu daro muhima soomaalidu marna etoobiya bad uma diidanayn waxaa u furan dekedaha soomaalida oo dhan baa u furan berbera boosaaso garacad kismaayo muqdisho kulli waa loo ogol yahay xasan garguurte madaxa kooxda rajada soomaaliya ayaa marar badan fagaarayaasha ka caddeeyey inuusan etoobiyaanka u diidinayn bad ay qaataan balse keliya uu ka soo horjeedo in isaga lasoo mari waayey tiiyo ugu dambeyntii uu ka dhabeeyey qalankana ku duugay in etoobiyaanku ay qaataan qayb ka mid ah badda soomaaliya mahadsanid caliyare xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa si adag uga soo horjeesatay heshiiska xaaraanta ah ee xabashida itoobiya iyo xasan gurguurte ku kala saxiixdeen magaalada ankarah ee dalka turkiga ilyaas cabdulaahi bayaankan oo uu soo saaray maktabka warfaafinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ciwaan looga dhigay difaaca diinta iyo dalku waa waajib sharci ah koo iyo tobanka jamaaduthani kun afar boqol afartan iyo lix hijri dhanka kalena ku beegan labiyo tobanka disembar laba kun afar iyo labaatan xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay si adag u diidaysaa heshiiskii xaaraanta ahaa ee uu maamulka riddada ah ee xasan gurguurte iyo dowladda xabashidu xalay ku saxiixdeen magaalada ankara ee ay soo abaabushay dowladda turkiga sida ku cad qodobada heshiiska maamulka riddada ah ee uu hogaamiye xasan gurgurte waxa uu xabashidu u oggolaaday inay qaadato qayb ka mid ah xeebaha soomaaliya wuxuuna oggolaanshiyo siiyey ciidanka xabashida ee gumaysiga ku joogta soomaaliya xasuuqa kula kacaysa shacabka soomaaliyeed ilaa maantana ciidamo ku soo daabulaysa dalka si ay u qabsato deegaanno hor leh waxaan u caddaynaynaa ummadda soomaaliyeed in heshiiskan cadowgu uu ku saxiixay magaalada ankara uusan waxba ka duwanayn midkii lagu saxiixay adis ababa ee dhex maray abey axmed iyo muuse biixi hadafka uu xasan gurgurta heshiiskan ku xaqiijinayana uu yahay keliya doodihii uu fagaarayaasha la taagnaa muddada sannadaha ah ee ahayd in isaga lasoo mariyo qandaraaska lagu bixinayo badda soomaaliya xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay mar kale ku celinaysaa go'aankeedii ahaa in marnaba aysan aqbali doonin heshiisyada xaaraanta ah ee ay maamulada riddadu u saxiixayaan dowladaha cadowga gaar ahaan xabashida itoobiya oo horay gumaysi ugu haysatay dhulka soomaaliyeed haddana u soo diyaargarowday inay ku darsatay inta dhiman oo ay badaheennu ku jiraan waxaan ugu baaqaynaa ummadda soomaaliyeed ee muslimka ah in fadhiga ay ka kacaan kuna baraarugaan heerka ay gaarsiisan yihiin hagardaamooyinka uu cadowgu maleegayo waxaana si gaar ah dhallinyarada muslimiinta ah ee soomaaliyeed ugu baaqaynaa in kaalintooda ay qaataan ayna gutaan waajibka sharciga ah ee ka saaran difaaca diintooda dalkooda iyo dadkooda xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay ballan qaadaysaa inay sii wadi doonto jihaadka ka dhanka ah isbahaysiga caalamiga ah ee saliibiyiinta iyo dabadhelifyadooda murtadiinta ah ilaa geyga soomaaliyeed ay ka saaraysa cadowga horarka ah ee ku soo duulay iyo ilaa diinta dhammaanteed ay allaah keliya u sugnaanayso allah subxaanahu wa tacaala waxa uu yidhi
حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين
ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين walaakina almunaafiqiina laa yaclamuun maamul goboleedka gaalaraaca ah ee jubbaland ayaa shaaciyey in uu nolosha ku qabtay taliyihii maleeshiyaadka kooxda riddada ee deegaanka raaskambooni ee gobolka jubbada hoose sida warbixinta warkan uu inoogu sii faahfaahinayo cabdulqaadir maxamed rabbaani maamulka isku magacaabay jubbaland ee ashahadalla dirirka ah ayaa shaaciyey in ay nolosha ku qabteen askar iyo saraakiil ka tirsan kooxda riddada soomaaliya kuwaas oo dagaal kaga jiray deegaanka raaskambooni ee gobolka jubbada hoose wasiirka amniga gudaha ee jubbaland maamulkaas gaalraaca ah aadan axmed ayaa waxa uu sheegay in dagaalkii shalay guulo la taaban karo ay ka gaareen isaga oo tibaaxay in khasaare xooggan ay soo gaarsiiyeen maleeshiyaadkii murtadiinta ee daacadda u ahaa xasan garguurta islamarkaana maxaabiist tiro badan ay ka soo qabteen kuwaas oo ay ku jiraan askar ku dhaawacantay dagaaladii shalay sidoo kale maamulka ashahadalla dirirka ah ee jubbaland ayaa faafiyey muuqaalka taliyihii maleeshiyaadka murtadiinta ee aagga raaskambooni oo kooxda riddada u soo magacowday kaas oo loogu yeero xasan ciraaqi wasiir ku-xigeenka amniga murtad aadan ayaa si jeesjees ah waxa uu la hadlay xasan garguurte markii meesha ay ka saareen damacii uu xasan garguurte ku doonayey in uu kursiga kaga tuuro murtad axmed madoobe waxaan leeyahay dowladda madaxweyne xasan sheekh madaxweyne waad khaldantay khalad taariikhi ah ayaad gashay waa khalad inaad dadkaaga iyo sharciga lagu egmaday ee awoodda dowladda lagu siiyey inaad dalkaaga ku hogaamiso inaad dadkaaga u adeegsato khalad bay ahayd wixii dhacay way dhaceen waxaan rabnaa wax dambe inuusan dhicin mas-uuliyaddii dagaalkaas dowladda federaalka soomaaliya ee madaxweyne xasan sheekh uu hogaamiyo ayaa iskale wax kasta oo khasaare naf iyo maal meeshaa ka dhacay mas-uuliyaddeeda madaxweyne xasan sheekh ayaa iskale intaas waa intaas sidoo kale waxaan haynaa daroontii maanta lagu soo weeraray ciidanka ee dagaalka ka qayb qaadatay gacantaan ku haynaa waan soo bandhigi doonaa ciidanka hadda gacantanada ku jira ee dowladda jubbaland isu soo dhiibay hubkooda iyo macalgaadiidkoodaba gacantaan ku haynaa qurux badan baana loola dhaqmi doonaa ciddii doonaysa inay ciddooda aado oo guryahooda aadana si nabadgelyo ah annagoo weliba si qurux badan u dhaqaaleynayna oo sagootinayna oo sahayaan diraynaa ninkii raba inuu jubbaland joogana dalkiisa oo nabaduu joogaa kuwa xuduudda gudbay kenya u gudbay iyaguna sidoo kale hadda meel nabaday joogaan iyagana waan soo dhaweynaynaa inay wadanka kusoo noqdaan iyagiiyo hubkoodaba inay soo noqdaan waan ka shaqeynaynaa waana maaragtay cid wax loo dhimayaana ma jirto dhanka kale kooxda riddada soomaaliya ayaa war ay soo saartay ku qiratay guuldaradii shalay dhabarka loogu saariyey ee xeebaha gobolka jubbada hoose waxa ay sheegeen in maleeshiyaadkoodu ka baxeen raskamboni marka laga soo tago askarta iyo saraakiisha lagu qabtay dagaaladii shalay raskamboni ka dhacay maleeshiyada shalay dagaalamay waxaa kala gaaray khasaare xoog leh ilaa iyo haddana ma cadda inta uu la egyahay khasaaraha dhimasho iyo midka dhaawaca ugu dambeyntiina arrimahan waxay ku soo beegmayaan xilli kenya ay sheegtay in ay isu soo dhiibeen boqolaal maleeshiya oo ka tirsanaa kooxda riddada kuwaas oo ay sheegtay in ay ku soo jabeen dagaal ay la galeen maleeshiyada murtad axmed madoobe ciidanka boqolaal ah ayaa u firxaday dhanka xuduud beenaadka waxayna isku dhiibeen ciidanka kufaarta kenya ee ku sugan aagga ishaakani mahadsanid rabbaani dowladda saliibiyadda ah ee kenya ayaa sheegtay inay isku soo dhiibeen maleeshiyaad ka tirsan kooxda riddada kuwaas oo looga itaal roonaaday dagaalkii shalay jubbaland iyo kooxda riddada ku dhex maray deegaanka raaskamboni nuur cali warsame abuusheyba ayaa warkan inoo hayaa dowladda kaafiradda kenya ayaa sheegtay inay isku soo dhiibeen boqolaal askar oo ka tirsan maleeshiyaadka riddada ee dhowaan xasan garguurta uu geeyey magaalada raaskamboni kuwaasoo shalay ku jabay dagaallo ay la galeen maleeshiyaadka riddada axmed madoobe sida lagu daabacayo bogga twitterka ee waaxda la dagaalanka waxay ugu yaraan argagixisada u qaabilsan kenya ayaa lagu yiri sidan boqolaal ka mid ah ciidamada xoogga dalka s n a ayaa isku soo dhiibay ciidanka kenya kuwaasoo ka gudbay deegaanka ishkani oo ah deegaan xuduud ah oo u dhexeeya labada dal ee soomaaliya iyo kenya waxaa sidoo kale qoraalkan lagu yiri arrintan ayaa timid markii si xun loogu jabiyey ciidanka dagaal ay la galeen ciidamada jubbaland ee taageersan axmed madoobe oo ka dhacay magaalada raaskamboni arrimahan ayaa imaanaya xilli maamulka riddada jubbaland dagaallo qaraar oo kula wareegeen magaalada raaskamboni halkaa oo maalmihii lasoo dhaafay ee dowladda riddada xasan garguurte ay ciidamo ku daabulaysay sidoo kale kenyaadka ayaa boggaasi waxay ku daabaceen sawirada maleeshiyaadka murtadiinta xasan garguurta ee dagaalka lagu jabiyey oo hubkii iska dhigaya islamarkaana isku dhiibaya ciidanka kufaarta kenya saraakiishii ugu sarraysay maleeshiyaadka xasan garguurta ee ku sugnaa deegaanka raaskamboni sida kuwa lagu kala magacaabo fanax oo maleeshiyaadka harmacad taliyo u ahaa iyo xasan ciraaqi ayaa warar kala duwan ka soo baxayaan halka ay ku sugan yihiin wararka qaar ayaa sheegaya in saraakiishaasi nolosha lagu qabtay oo ay gacanta ku dhigeen maleeshiyaadka murtad axmed madoobe halka warar kalena ay sheegayaan in ayaguna ay xuduudda ka gudbeen oo ay ciidamada kenyaatigu isku dhiibeen si kastaba waxaa muuqanaysa in maleeshiyaadkii murtad gurgurte ee in dhawaalahaba lagu daabulayay deegaanka raaskamboni iminka lasoo afjaray islamarkaana aanay muuqan in xilligan meel kaleo ay iska soo abaabulaan aanay jirin sidoo kale sawirre laga soo qaaday deegaanka raaskamboni ayaa la arkayey iyadoo maleeshiyaadka murtadiinta axmed madoobe ay goobta ku sugan yihiin islamarkaana agabyo kala duwan oo ay ka carareen maleeshiyaadkii xasan gurguurte goobtaasi yaaleen kataib al ikhbaariya ayaa baahisay filim cusub oo ah qaybtii lixiyo tobnaad mashruuca qaybinta sakada xoolaha ee sannadka kun afar boqol afartan iyo lix xijri yaasir maxamed ayaa filimkan soo daawaday warbixintanna inooga diyaariyey
بالله سر في الخالدين قوي العزم بين العالمين أخ الإسلام لا تجزع فإني أمين xilli maalmahan dambe kataayib al ikhbaariyah ay baahinaysay muuqaallo kooban oo ku aadan sida sakada looga qaybiyey sannadkan kun afar boqol afartan iyo lix hijriga wilaayaadka islaamiga ayay markaani kataayib al ikhbaariyah baahisay filim kooban oo lagu soo bandhigay qaabka sakada looga qaybiyey degmada bulafulay ee wilaayadii islaamiga ah ee baay fideogani ay soo saartay kataayib al ikhbaariyah ayaa lagu soo bandhigayaa xoolo kala duwan oo isugu jira lo geel iyo ari kuwaasi oo loo qaybinayo dadka masaakiinta iyo fuqarada ah ee ku nool degmada buulafulay iyo deegaanada hoostaga qaar ka mid ah dadka masaakiinta ah ee nasiibka u yeeshay in sanadkani la siiyo sakada xoolaha nool oo kasoo muuqanaya fideoga kataayib al ikhbaariyah ayaa ka warbixiyey xoolaha la siiyey iyagoona mahad alle kadib u mahad celiyey xarakada mujaahidiinta al-shabaab
magacay ku bilaabay cali aadan cali maanta waxaa lii siiyey neef geela inshaalla aadna waa ugu faraxsana maanta ilaaha isku xamda neef geela ayaa laga siiyey oo magaalada buulafulay mujaahidiinta maxad isku leh ilaahay maxad isku leh ilaahay weyna waaxid tahay gaalada ilaahay dhulka ka dar xadda geeg marka sugo ilaahay iska leelah mujaahidiin iska leh taasaan ka mahadayaan alxamdu lilah magacaygu waa xuseen cali sheeh cabdiraxmaan oo joogo gobolka baay oo gaar ahaan degmada kusugaay gobolka baay ayaa maanta waxaa layga siiyey neef geela oo joogi jiray anigana degmada buulufulay weligay sakaawad la qiibanay oo maanta ilaahay nasiibkayga ka dhigay neef geela alxamdu lilah waxaa u ducaynaya mujaahidiin
anigoo aadan cali cabdiye shan neef celinaysiidi gaar allah jiriyo islaamkana kor بسم الله الرحمن الرحيم معاقي وعلي القنوط وعلي دواء دمد بولو فلاي إلهي خير هسي شغنا فقير هاي يا إسي ومع تنين أول كي بقول قالوا ذن الله جبي لا تجزع فإن قرين قد حفظت لك اليمين
filimkani ay baahisay kataayib al ikhbaariyah ayaa ah qeybta lix iyo tobanaad mashruuca qaybinta sakada xoolaha nool ee sanadkan kun afar boqol afartan iyo lix laga qaybiyey wilaayaadkii islaamiga kulan wadatashi ah oo u dhexeeya mas-uuliyiinta wilaayadda islaamiga ah ee galgaduud iyo beesha maxamuud hiraab ayaa ku soo gebagaboobay deegaan ka tirsan wilaayadaasi marwaan maxamed ayaa warkan inoo faahfaahinaya kulankan oo ahaa kulan ballaaran oo u dhexeeyey wilaayadda islaamiga ah ee galgaduud iyo beesha maxamuud hiraab ee ka mid ah beelaha muslimiinta ah ee dega wilaayada ayaa ka dhacay degmada ceelgaras ee wilaayada galgaduud waxaana looga hadlay xaaladaha guud ee beesha waxyaabihii ugu dambeeyey ee horumarada ka jira deegaanada beeshu degto kulankan waxaa ka soo qaybgalay waxgaradka nuqabada yuugaaska guud ee beesha maxamuud hiraab ugu horeyn waxaa goobta ka hadlay qaar ka mid ah nabadoonnada iyo waxgaradka beesha
walaayada iyo dhexmare heer maxamuud hiraab oo wax weyn soo jiidayey wax badanna qabtay wax badanna looga midnimada ah wax kasta ugu muhiimsan looga tashahayey in dadka la gaarsiiyo towxiidka lana gaarsiiyey hadeerna ay ku socdaan insha allahu tacaalaa waxaan ugu baaqaynaa dadka walaalka ah oo deriska nala ah inaan nabadgelyo ku wada noolaano derisnimo iyo ixtiraam iyadaasna waa ku baaqaynaa cidda aqbashana waa soo dhoweeyeynaa haddii ilaahay aqbalo ka maxamuud hiraab ahaana waa isla qaadana wilaayaduna waa nala qaadatay maanta meeshan waxaa ka dhacay kulan walaayada islaamiga ah ee gobolka idaaradeeda dhammaantood iyo nuqubada ama odayaasha reer maxamuud hiraab baa isugu yimid dano dadka muslimka ahoo mas-uulka ay ka yihiin ay leeyihiin waa isugu yimaadeen dan guud oo muslimiintana waa isugu yimaadeen intabana meelay isla dhigeen dadkan dhan waxaanu doonaynaa insha allahu tacaala rajayhaynaa in maaragtay ay ka baxaan jahliga oo tobxoodkoodu burbursan yahay waxay uga diinta kugu dhaqmi lahaayeen cadowga gaaladana uga fogaa lahaayeen ayaan halkan ka sheegaynaa waxaan idin leenahay ka fogaada waxa diintiina ka fogeynaya khasaare adduunya iyo mid aakhira maahine waa in aan ka fogaanaa intaas kadib waxaa halkaasi ka hadlay ugaaska guud ee beesha maxamuud hiraab ugaas ciise ugaas maxamed caraba insha allahu badillah alkariim reer maxamuud hiraab meel ay joogaanba waxaan ugu baaqaynaa kuna heshiinay ilaahay kitaabkiisa inaan garab istaagno intii hadda hillaac kale u muuqdana waxaan leenahay ka soo laabta u soo laabtay ilaahay kitaabkiisa inaad maaragta reer maxamuud hiraab ay mid yihiin kuna midaysan yihiin ilaahay kitaabkiisa inay isgarab taagaan walaalnimada iyo wanaagga insha allahu aada u soo laabataan reer maxamuud hiraab waxay maanta walaayada kula kulmeen khaymo iyo sharaf badan dhowrtaan iyo haddii alla kuu roon yahay ismaqal iyo kala dambayn sidaasaan insha allahu biidnillahi alkariim aan hadalkana ku saabsan yahay ugu dambeyntii waxaa kulanka kelimad ka jeediyey waaliga wilaayada islaamiga ah ee galgaduusha cabdulaahi abukhaalida isagoona la dardaarmay beesha maxamuud hiraaba waxaan dardaarmayaa inaan wixii aan ka ballannay meeshaan isu sheegnay si guud ahaan aan isku waraysanay inay maaragtay aan furino deegaamadii iyo maaragtay aan kala aadi doonno gaar ahaan majaalka waxbarashada iyo dacwada hadda deegaamadan ka socoto oo xamlada ah socoto odayaasha waxaa laga rabaa naftooda inay ka qayb qaataan dacwadaasi dadka fardi fardi shaksi shaksi in looga hubsado marka insha allahu tacaala taasna markaa waa ku dardaarmaynaa wajazaakum allahu khayran mahadsanid marwaan ugu dambayntiina ardayda madarasada sheekh cabdiraxmaan zaylici ee degmada tiyeglow ee wilaayada islaamiga ah ee bakool ayaa sameeyey bandhig cilmiyaad ka turjumaya heerkooda waxbarasho cabdiqani maxamed ayaa warkan inoo siyaabaqaadaya waxaa bandhig cilmiyeed heer sare ah oo ka tarjumaya heerkooda waxbarasho sameeyey ardayda wax ka barata madarasada sheekh cabdiraxmaan zaylici ee degmada tiyeglow taas oo ka mid ah madaarista waxbarasho ee hoos tagta maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada bokool ardaydan oo tiradoodu gaaraysay in ka badan laba boqol iyo soddon oo isugu jira wiilal iyo gabdho ayaa soo bandhigay mawaada kala duwan ee ay ku bartaan iskuulka kuwaas oo kale ah tarbiya carabi xisaabaad juquraafi culuum soomaali iyo ingiriis waxaana bandhigga ardayda uu ahaa mid si aad ah usoo jiitay kasoo qaybgalayaasha الحديث الأول أن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى المطر قال اللهم صيبا نافعا رواه البخاري الحديث الثاني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى مبتلا فقال الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا لم يصبه ذلك البلاء رواه الترمذي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم سلام ورحمة الله وبركاته ما اسمك يا أختي العزيزة نعم رحمة إسحاق عبدي نعم اطرحي ما عندك يا أختي العزيزة وأنت ما اسمك اسمي مريم آدم ما ركن الثاني من أركان الإسلام الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام تقع الصومال في شرق إفريقيا المعروف بقرن إفريقيا ويحدها من الشمال خليج عدن ومن الشرق محيط الهندي ومن الجنوب كينيا النصرانية ومحيط الهندي ومن الغرب إثيوبيا النصرانية يبلغ مساحتها مليون ستة وستون ألف تسعمائة ثلاثة وأربعون كيلومتر مربع ويبلغ ساحلها حوالي أربع مليون مئة ثلاثة وثلاثون كيلومتر مربع ويقدر عدد السكان حوالي عشرون مليون نسمة ويمر بها نهران هما نهر الجبا والشوالع Topic about education First I am greeting you The Islamic greeting that is Peace of Allah be upon you After greeting I am of the moon To appear ahead of various faces Including Jait Salmin Ladies, teachers, parents educators, lookers, audience participants and other normal guests those gathered here together. As we now knowledge is system or three to read tangible progress and other and the knowledge is fruitful thing and therefore dear brothers we must go to schools and educational centers I don't want to prolong my speech maamulaha iskuulka oo dhankiisa kelimad ka jeediyey goobta ayaa bulshada magaalada ugu baaqay in ubadkooda ay keenaan iskuulka maadaama waxbarashada madarasada ay tahay mid lacag la-aan ah dadka oo macnaha degan deegaanka ama degmada elee ha ku qiib galaan walbarashada ardayda oo ku socota madarasada ardayda dhakadaasa iskoolka tiradun inti roogdalay mae walaad magaalada rooga afar raab ya mayba wareega ay teeha suuqate oo dandoraysan walyoka sugu nyinglaleenkasaan mayba tala ahaan hankajeedii faday waalidiintii dhalan owlaadaas eleyo owlaadiyo walbarashada sheenaan maadaama lacag linkufadahayna adnionogeesho walbaraan sida oo hungurisho yo waajibankeeyi yani walbaraagna waajibankeeyi madarasadan waxa ay ka mid tahay xarumaha waxbarasho ee ugu tayada wanaagsan wilaayada bokool waxaana haatan laga dareemayaa horumar waxbarasho oo aad u sarreeya warbixintaasina waxay gun iyo gabagabo u ahayd warkii duhurnimo inta aan war midkan la mid ah dib mar kale ugu kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa sidaasiyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh